الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الكبيرة الثانية ayaan dib ugu laabanaynaa haddii ilaa iraahdo tii koowaad waxay ahayd ashirku billaah waanu tilmaanay shirkiga inuu laba u qeybsamayo shirku lakbar iyo shirku lasqar ilaahayna subxaanaha wa tacaala inuusan dhaafaynin waxa shirkiga la yidhaahdo taas oo ah in ilaahay wax lala wadaajiyo subxaanaha wa tacaala in ilaahay wax lala wadaajiyo taa ilaahay ma dhaafo aayaddii qur-aanka ahayd baana inoo tilmaantay ee rabbi uu ku caddeeyey subxaanaه wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilaahay shirkiga ma dhaafo wixii ka soo harayse waa dhaafaa subxaanaه wa tacaala shirkiga waxaa ka soo haray waxa ugu weynan badan waxaa ka mid ah dembiyada la galo qatlu nafs naftii oo la dilo xaq la-aan lagu dilo waxaynu tilmaannay hadday noqon lahayd naf gardarro lagu dilo ama qofka oo naftiisii dila labaduba waa xaaraam weya ma bannaano shareecada islaamka allahna subxaanahu wa tacaala aayado qur'aan ah ayuu inoogu tilmaamay wa qaala tacaala alla wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannama khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaba cadiima afar waciid baa ilaahay u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala qofkii qof mu'min dila si ula kaca u dila inuu marka koowaad gelayo naar jahannama waa ta labaadee inuu yahay naartaasi mid khaalid mukhalladan fiiha abada weligii uu ku waarayo waa midda saddexaade ilaahay caradiisa inay dushiisa ahaanayso ta afraadna waxa weeyaan ilaahay lacnadiisa korkiisa ahaatay allana cadaab cadiim ah ayuu u diyaariyay kaa isaga ah afar shay weeyaan jahannamuu gelayaa waana ku waarayaa caro alle ayaa dushiisa ahaanaysa lacnad rabbi baa ku dhacaysa cadaab aliim ahna ilahay agtiisu ku leeyahay cadiim aho aad iyo aad u weynan badan waman yaqtul qofkii dila marka mu'minan qof mu'mina qofkii dila mutacamidan weliba ula kacu dila waxaynu soo tilmaanay dilku inuu u qeybsamayo ilaa iyo saddex qaybood camd iyo shibhu lcamd iyo khata wax ulakac loo sameeyo wax ulakac u eg laakiin aanan ahayn iyo wax gef ah misaalkoodana waa soo bixinay saddexduba halkan waxa laga hadlaya waa kii camdiga ahaa taasuu ku tegay cabdullahi bnu cabaas iyo rag badan oo isaga raacsanba qofka camdiga qof mu'mina u dila inuu naar gelayo weligiina uusan kasoo ka baxaynin cadaab aliimna leeyahay ilahi agtii subxaana wa tacaala lacnad iyo cadaab iyo caro alle subxaana wa tacaala inuu ku leeyahay ilahi agtii laakiin sida saxa jamhuurtu ay qabaan hadduu qofku ilaahay u toobad keeno tawba nasuux ah ilahay waa ka aqbalaya subxaanaha wa tacaala waxaana ka mid ah axaadiista daliilka u ah xadiidkii nebigu nooga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii reer bani israa'iil ee sagaal iyo sagaashanka dilay ee kadib raadiyey qof caalim ah nin raahib ahoo tendhadiisa isaga caabu ilaahay isaga caabudanaya laakiin aan cilmi badan lahayn cilmi dhagood iska yaqaana ayaa loo ishaaro waxaa la yidhi ninkaa aw hebel ay halkaa fadhiyo u tag isagii markuu u tagay ayuu yidhi inahu qatala tisca wa tisciin war qof baa wuxuu dilay ama waxa aan dilayba sagaal iyo sagaashan qof ee wax toobad ama leeyahay maya buu ku yidhi toobad ma lihid isagiina waa ku daray marba haddaanan lahayn adiga maxaa usii noolaataa wey boqol buu kaga dhigay waa weydiiyey laakiin ma quusanin qofka ugu cilmiga badan waxaa la yidhi fulan hebel ninka ah ee sheekh hebel la yidhaahdo ninkaasaa marka inta aan garanayna dadka u cilmi badan isagii buu soo aaday waa weydiiyey wuxuu yidhi warniyo boqol qof baan dilay wax towbad ama leeyahay markaasuu ku yidhi adig iyo towbada ilaahay xaggiisaa subxaana wa tacaala maxaa idin kala celinaya waa leedahay towbad ilahay u toobadkeen towba nasuux ah sida ilaahay inoo faray yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa ilaahay u toobadkeena towbad nasuux ah meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dembi walba hadduu qofku ilaahay oga soo laabto ilahay waa u dhaafaya ilaa inuu qofku ku dhinto shirkigii mooyaane kaa ilaahay ma dhaafayo subxaana wa tacaala wixii ka soo haray ilaahay waa dhaafaa hadduu kaafir ahaa oo soo islaamay dembigiisi oo dhan ilaahay waa hoobinayaa walislaamu yajubu maa qablah baa nebiga yidhi calayhi isalaatu wassalaam islaamku wuxuu baabi'iyaa wax allaale wixii ka horreeyay ee dunuub iyo macaasi ah waxaasoo dhan ayuu tirtirayaa haddaba ma leeyahay wax towbad ah wuxuu ku yidhi adigiyo towbada yaa idin kala celinaya ilahay u toobadkeen toobad nasuux ah laakiin waxaan kuu dardaarmi lahaa oon ku dhihi lahaa dhulkan aada joogtid dhul fiican ma aha dadkiisuna ma fiicna ka fogow oo ka tag ard alfulaani aad dhul hebel dhulka la yidhaahda aad dad saalixiina ku nool meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa bay culimmadu yidhaahdaan xadiidku fawaa'id aad u tiro badan baa ku jirta waxyaabaha laga qaadanaya ayaa waxaa ka mid ah qofka meesha uu macaasida ku sameeyey iyo xumaantay oga dhacday dunuubta oga dhacday inuu ka fogaado maxaa yeelay inta uu qofku arkayo hareerihiisii asxaabtiisii iyo dadkii iyo meelihii uu wixii ku samaynayay waa u sahlan tahay macaasidii mar labaad in uu ku laabto waana taata nebiga inoo jideeyey calayhi salaatu wassalaam qofka zaaniga ah ee aanan guursanin boqol karbaash ha lagu dhuftuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wa taqriibu sana hal sanadna ha laga saaro beledkiisa sanad ayuu ka maqnaanayaa labiyo toban bilood ah meesha uu ku zinaystay waa laga saaraya maxaa yeelay inta jawigii uu ku dhex jiro weli mar labaad inuu ku dhaco waa bini aadan nafyiyo shaytaanna waa ku tacalluqaan mar labaad inuu ku dhaco waa u sahal weeyaan si aynan taa u dhicin waa in sanad laga saaraa dhulkii markaa uu macaasida ku sameeyey wuxuu ku yidhi waxaan arkayaa dhulkan inuusan dhul wanaagsan ahayn dadkiisuna ma wanaagsana isaga dhex bax dhul hebel aad buu ku yidhi thaaniyan meesha dadka macaasida badan ay ku nool yihiin in laga hijrooda laga qaadanayaa xadiidka dadka wan wanaagsan dhulka ay ku nool yihiinna in la aado walidalika imaamu malik raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu odhanayay ma wanaagsana in la dego dhul yusabu fiiha salaf dadkii hore ee saxaabada iyo taabiciintii iyo atbaac taabiciin dhul lagu caynayo in la dego maba wanaagsana buu yidhi waa in laga guura dhulka noocaas oo kale ah ka waran marka dhulkii dadkiisu ay gaalada ahaayeen iyadu waa min baabi awlaa maxaa yeele nusuus sharciga waa kusoo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam in laga tago uu nagu farayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii isaga ahaa waa baxay dhulkii waa ka tegey dardaarankii iyo wasiyadii waa qaatay waa ka dhaqaajiyey dhulkii wanaagsanaa ee dadkiisu ay wanaagsanaayeen ayuu u socday ta kale dhulkan ma aha dhul xun dhulku waa isku mid weeyaan ilaahay baa wada abuuray subxaana wa tacaala laakiin marka la leeyahay dhulkaasi waa dhul xun dhulkaasi waa dhul wanaagsan macnaha meesha ku jirtaa waxay tahay dadkiisaa xun kanna dadkiisaa wanaagsan weeye macnihi kan dadkiisaa gaala kanna dadkiisaa islaam ah macnuhu sidaa weeyaan bi'ada qofkan uu ku nool yahay mujtamacu ku nool yahay gaala ah kanna bi'adii mujtamaca uu ku nool yahay ayaa islaam ah ninkii isaga ha waa isaga soo haajiray dhulkii wuxuu soo aaday dhulkii wanaagsanaa markuu bartamaha marayo ayaa geeridii u timid naftaa laga qaaday wax taa ka dhan ayuu wuxuu u durkay oo u dhacay xabadkiisii dhinaca dhulkii wanaagsanaa waxaa meesha isugu yimid labadii malaa'ig ee malaa'ikatu alcadaab iyo malaa'ikatu alraxma muran baa dhex maray annagaa qaadanayna iyo annagaa qaadanayna qolooyinkii cadaabka waxay yidhahdeen weligiiba khayr ma samaynayn boqol qofna waa dile qolooyinkii kale waxay yidhaahdeen wuxuu doonaba ha ahaadee sow taa'ib ma aha hadda sow ilaahay uma toobad keenin subxaana wa tacaala nacam annagaa qaadayna marka xaaladdaasi ku dambaysay alle subxaana wa tacaala malag buu usoo diray inuu dhexdhexaadiyo malaggaa isaga ah ayay gartoodii u dhigeen malagii wuxuu yidhi bal qiyaasa dhulkuu ka yimid ee dadkiisu ay xumaayeen iyo dhulku uu ku socday dadkiisu ay wanaagsanaayeen qiyaasa middoodii uu u dhowaado ha lagu tiriyo waa la tiriyey taaka in dhan ayuu wuxuu u durkay dhinacii dhulkii dadkiisu ay wanaagsanaayeen dadkii dadkii wanaagsanaa ayaa lagu daray malaa'ikatu raxma ayaa sidaa ku qaaday naftiisa alaya taala xadiidkaasi wuxuu daliil waadixa u yahay qofku hadduu ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala tawba khaalis ah tawba nasuux ah in ilaahay toobada aqbalaya subxaana wa tacaala rasuulkana wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay toobada waa aqbalaa ilaa laba xaalo mooyaane uusan toobada ku aqbalaynin baa jirta labada xaala waxay ahayd midda koowaad xataa tatlaca ashamsu min maqribihaa intay qoraxdu ka soo baxaysa meeshay u dhacaysay qoraxdu hadday ka soo baxdo dhulkay u dhacaysay iyo galbeedkii maalintaa toobadii waa xirantay yowma yanfacu saadiqiina sidquhum weye sida alla yidhi subxaana wa tacaala maalintaasi intii horay u toobad keentay ee mu'miniinta ahayd unbaa toobadooda anfacaysaa wixii ka dambeeya qofka isku daya albaabka waa ka xirmay ta labaadna wuxuu odhanayay maa lam yuqarqir waa qofka intaynan kalxamaha iyo dhuunta imanin naftu hadday halkaa timaado sakaraadka isugu yimaado qofku hadduu yidhahdo ilaahay baan u toobad keenaya waxaa la leeyahy maya waa kaa xirantay albaabkaa waa xirmay albaabka towbaduna albaab aada u weyn weeyaan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam albaabkaasina waa furan yahay ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meeshay u dhici jirtay ama qofku ay naftii u timaado kalxamaha iyo meesha dhuunta ah oo ay sakaraatulmowdka uu ku sugan yahay xaaladda ilaahay ma aqbalaya wixii ka soo haraysa ilahay waa aqbalaya khilaafkaasaa marka cinda alculamaa ka jira cabdullahi bni cabbaas iyo qoladaa kale waxay ku tegayaan qofkii qof mu'mina dila mutacamidan si ula kaca u dila aayaddana way ku caddahay ama aayadda dambe ee fii suurati alfurqaan cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahy way horraysay oo maki weeyaan aayaddan suuratu nisana waa madani iyadaa dambaysay marka oo way isnasakhayaan sidaasuu odhanayaa waman yaqtul waxa uu leeyahay alle subxaanah wa tacaala qofkii dila mu'minan qof mu'mina qofkii dila mutacamidan si ula kaca u dila fajazaa'uhu abaalmarintiisu jahannamu weeyaan khaalidan xaal uu ku waarayo fiiha jahannama waqadiba allahu calayhi allah dushiisa u carooday walacanahu allah lacnaday wacadda ilaahay waa u diyaariyey lahu kaa isaga ah cadaaban buu ilaahay u diyaariyey cadiiman weynan badan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar qolooyinkii alle subxaana wa tacaala cibaad araxmaan uu ku tilmaamay sifaatkooda waxaa ka mid ah addoommada alle ee suusuuban ee cibaad araxmaan loo nisbeeyey sifaadkooda waxaa ka mid ah waa kuwa buu alle yidhi subxaana wa tacaala aayaddan saddex calaamay sheegi doontaa ta ugu horraysa alle wuxuu yidhi waladiina waa kuwa laa yadcuuna aanan caabudayn oon baryaynin maca allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhar alle kale aanan baryaynin baryadooda iyo cibaadadooda lagama yaabo inay u iilaan cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala cid aanan ilaahay ahayn u iili maayaan walaa yaqtuluuna tan labaad ma dilayaan annafsa naftii dili maayaan allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraam yeelay ila bilxaq xaq mooye si kale in lagu daadiyo aysan bannaanaynna naftaa ma daadinayaan dhiiggeedii buu alla yidhi subxaana wa tacaala naf ilaahay xaaraam yeelay waa nafta tiri laa ilaaha ila allah maxaa yeeley xadiidkii fi saxiixayn ayaa u daliil ah ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah xaruma maaluhu wa damuhu wa cirduh qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah waxaa xaaraama maalkiisa dhiiggiisa iyo cirdigiisa oo sharaftiisii ah intuba waa xaaraan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka naftii noocaas ahayd in la daadiyo dhiiggeedii waa xaaraam weeyaan qolooyinka cibaad araxmaanna laguma yaqaano nafta noocaasa dhiiggeeda inay daadiyaan walaa yaqtuluuna ma dilayaan annafsa naftii dili maayaan allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraam yeelay ila bilxaqi mooye walaa yaznuuna ma zinaysanayaan waman yafcal qofka yeela dalika saddexdaa lasoo sheegay yalqa waa la kulmayaa alle afaaman isagoo dembiile ayuu la kulmayaa ifmigu waa dembigii weeyaan isagoo aathaam aho dembiile ayuu ilaahay la kulmayaa subxaanah wa tacaala hadduu la kulmana maxaa ka dhalanaya yudaacaf waa loo laalaabayaa lahu ka isaga alcadaab cadaabka ilaahay u laalaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah wayaklud waa waaraya fiihi cadaabkaasuu ku waarayaa muhaanan isagoo ah mid liahaanaysto mid dullaysan isagoo ah oo liahaanaysto ayuu cadaabkaa ku waarayaa ilaa man taab marka qofka alla u toobadkeena mooye oo wa camila camalan saalixa camal wanaagsanna sameeya kuwa ilaahay subxaanah wa tacaala toobadooda waa aqbalaya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat waida almaw'uudatu tii nolol duugayna su'ilad waidaa goortii almaw'uuda tii la nolol duugay su'ilad la weydiin doono biayi denbin dembigeebaa qutilad yacni dembi kee ka ahoo qutilad lagu dilay dembigeebaa lagu dilay waa la weydiinayaa war maxaa lagu dilay waa kuwii la nolol duugayay qoraysh ay samayn jirtay gabdhaha markay u dhashaan alle siduu inoo tilmaamay subxaana wa tacaala ayumsikuhu calaa hunin am yadusuhu fi turaab inuu qofku ihaano isagoo ku jiro oo aanan fagaaraha ragga isugu imanayaan iyo golaha dadku ay ku sheekaysanayaan ragga meesha lagu yaqaano akhyaarta ah aanan imaan karaynin oo mid ihaano ay u sugnaatay ah ayuu haysanayaa gabadhiisii ama caradu ka hoos marinayaa buu yidhi rabbi raganimo intuu iska doonu gabadhii duugaya waa nolol duugaya sidaasay ahayd alle marka isagoo nooga warramaya inaysan taasi bannaanayn ayuu wuxuu yidhi waida almaw'uudatu su'ilat gabdhihii la nolol duugayay maalinta la weydiin doono biayi dembin dembi keeka ahoo qutilad lagu dilay dembigee lagu dilay war maxaa laydiin nolol duugay rabbi waa weydiin doonaa subxaana wa tacaala taasi waxayna tusinaysaa sida shareecada islaamku ay kor ugu qaaday u ilaalisay martabada dumarkii waayo jaahiligii waxay ahayd kuwo la nolol duugaba iyagoo nool baa god inta loo qodo lagu aasi jiray ama adoo dulli ah hayse gabadhaada ama raganimo intaad iska raadisid iyadoo nool duug sidaasay ahayd islaamku waa xaaraam yeelay ma bannaana allana subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday qof allaale qofkii dila ee noocaa lagu sameeyey waa la weydiin doonaa rasuulkana wuxuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadiid saxiixa qofkii qof dilay maalinta qiyaamaha ah kii la dilay waa imanaya iyadoo dhiiggii ka daadanayo faraqana ku dhegan kii dilay odhanayana rabbiyow ninkana i dilay ama qofkana i dilay wuxuu ii dilay weydii rabbiyow wuxuu ii dilay rabbiyow bal weydii sidaasuu odhanayaa haddaba kuwii la nolol dugay iyaguna waa iman doonaan maalinta qiyaamaha sabiga ahaa ilmihii yaraa waana la weydiinayaa su-aashoodu waa su-aal caam ah weeyaan leanna maxaa yeelay masaa-ishu waa dhowr su-aashan ma aha su-aal ay ka dhalanayso janno iyo naartoona maxaa yeelay su-aalaha kale janno iyo naar baa ka dhalanaya qofka waa la weydiinaya acmaashiisi wuxuu waxaan u sameeyey baa la weydiin doonaa janno iyo naar baana ka ratibmaysa kuwan iyaga maya sidaa ma aha maxaa yeelay mukalaf ma aha qolooyin kalaa jiray iyaguna acmaashooda la miisaami doono laakiin acmaashooda miisaankeeda uusan ka dhalanaynin janno iyo naar waa xayawaanaadkii weeyaan rasuulkaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele alle waa acdalu alcaadiliin axkamu alxaakimiin weeyaan alle subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha ah ridii geesaha lahayd ee iyadu herdisay ee ku dhufatay geesaheeda tii aanan geesaha lahayn waa la keenayaa markaasaa tii sanyada ahayd ee gare geesaha aanan lahayn geese inta loo yeelaa waxaa la leeyahay bal adiguna markaaga ka argudo waa ku dhufanaysaa markay ku dhufatay sidaa qisaasta ay ugu kala dhammaato baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kunuu turaaba carra noqda markaa weeye marka marka uu tamaninayo qofkii kaafirka ah uu leeyahay yaa laytanii kuntu turaaba abaalmarintoodaa ka dhalan maysa janno iyo naar laakiin waxayna tusinaysaa alle subxaana wa tacaala inuu yahay acdalu alcaadiliin inta cadaalad fashakan ugu cadaalada badan weeye alle axkamu alxaakimiin weeyaan alle subxaana wa tacaala waida almaw'uudatu marka ilmihii la nolol duugee la dilay maalintaasi dilitaankooda bilaash ma noqonayo waa la weydiin doonaa waa la weydiin doonaa waxa soo hoosgelaya kuwii iyagu caloosha ku jiray ee lasoo ridayey abortionka waxaan loo yaqaano iyo ilmahan lasoo ridayo waa la mid weeyaan ma bannaana bal fuqahadu sida ay qabaan manidu hadday riximka gaarto in laga soo daadiyo oo laga soo ridaa ma bannaana xaaraam weeyaan xaaraam weeyaan ma bannaana hadduu ilaahay nafta ku afuufo ilmihii oo inta la suuradeeyo naf ay yeeshaan in la soo rida iyaduna ma bannaana waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat taas hoos gelaysa ma bannaana xaraam weeyaan qofka sameeyana alla waa weydiin doonaa maalinta qiyaamaha subxaanah wa tacaala intaa iyo wixii la mid ah ee dilka la macno ah oo dhan ma bannaana xaraam weeyaan wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalam dilka waxaa la macno ah qofka inuu kaniini qaato ilmaha soo ridaya oo sidaa lagu soo rido waa la mid weeyaan adoo dilay la mid waxay dhaanto ma laha ma bannaana xaraam weeyaan haddiise iskii intuu u dhinto calooshii uu ku dhinto oo markaa sidaa lagu soo rido dhibaato ma leh maxaa yeelay sixada iyo caafimaadkii hooyada ayaa markaa ilmahana waa dhintay marka waa in la duugo weeyaan hooyadiina in laga soo saaro weeyaan ama qalniin ha looga soo saaro ama sifo kale ha looga soo xaaqo dhibaato ma laha markaa iyada wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkii cabdullahi bni mascuud weeyaan xadiidkii inoo soo hormaray abu hureyra radi allahu tacala canhu ardaa nebigu yihi alayh salat slam ibn cabaasna waa laga wariya abu hureyrana waa laga wariyaa nebigu yihi alayh salaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat iska ilaaliya toddobada wax halaagta xadiidkaa waxaa ku caddaa wa qatlu nafs toddobadii waxaa ugu horreeyey ashirku billah waxaa ka mid ahaa qatlu nafs nafti oo la dilo fadakara wuxuu nebigu sheegay salawaatu اllah wasalaamu aleyh qatla nafs alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraam yeelay wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka cabdullahi bni mascuud uu warinayey cabdullaahi qudhadkiisaa nebiga weydiiyey salawaatu llah wasalaamu aleyh waqad su'ila nebigu waxaa la weydiiyey salawaatu llah wasalaamu aleyh xadiidkana bukhaariyo muslimba way warinayaan nebigaa la weydiiyey oo cabdullaahi baa weydiiyey oo wuxuu ku yihi cabdullahi bni mascuud min asaabiqiina alawaliin weeyaan waxaa la yidhaahdaa lagu tilmaamaa qofkii lixaad ee soo islaamayn oo ahaa cabdullaahi wuxuuna ahaa culamaa asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin saxaabada rasuulka salawaatu llah wasalaamu aleyh kuwooda ugu cilmiga badan ayuu ka mid ahaa cabdullaahi sida cumar bna khadaab uu u qiray radi allahu tacala canhu ardaa bal wuxuu ka mid ahaa ragga ugu yaqaana cilmiga tafsiirka la yidhaahdo saxaabada rasuulka salawaatu llahi wasalaamu caleyh goob walba oo uu ku soo degay qur'aankana waan joogay buu odhanayay siddeetan suuradood oo ka mid a ayaan taagnaa maxaa yeelay isagu dadkii muhaajiriintu ka mid ahaa ee u hijrooday ard alxabasha sida la garanayo cabdullahi bni mascuud baa nebiga weydiiyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxa uu weydiinaya waxa weeyaan ayu danbi acdam dembi lala yimaado qof bini aadan uu la yimaado oo ilaahay xaggiisa oo la yimaada dembigee ugu weyn rasuulka allow maxaa yeelay qofka inuu sharta barto waa wax wanaagsan weeyaan ma aha shar ahaanteeda inuu u baranayo waa inuu iska ilaaliya darteedu u baranaya waa sida la tilmaamo xudayfa bn alyamaan nabiga u weydiiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee uu ku yidhi rasuulka allow khayr iyo wanaag baanu ku sugannahay iyo diin alleh khayrkan wax shar oo ka dambeeya ma jira isagoo ka baqanaya shartaa dambe inuu ku dhaco nebigu nacam buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shartaa dambe iman doonta wax khayr oo ka dambeeya ma jira nebigu nacam buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wa fiihi dak qiiq baase ku jira khayr wada saafi aho baraxa ma aha qiiq baa ku jira buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cabdullahi bni mascuud sidaasi leeg nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiinayaa ayu dembi acdamu cinda allah dembi lala yimaado ilaahay hortii subxaanah wa tacaala keebaa ugu weyn ilahay agtii dembi lala yimaado keebaa ugu weyn qaala wuxuu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh an tajcala lilahi inaad alle u yeeshid weeyaan subxaanah wa tacaala niddan waday inaad u yeeshid ilaahay inaad alle waday u yeeshid iyo saaxiib weeyaan wa huwa khalaqaka isagoo ilaahay ku abuuray iyadoo ilaahay keligaa uu ku abuuray subxaanah wa tacaala maxaa yeeley alle markuu ku abuuray adiga naftaada kaalama tashan aabbihii iyo hooyadii ku dhalayna kaalama tashan ma ashhadhum khalqa asamaawaati walard walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu mutakida almudiliina caduda laa naftoodaan la weydiinaynin cirkan markii la abuurayaan alla weydiinin oo afti uusan ka qaadin dhulkan markuu alle abuuraya uusan afti ka qaadin oo uusan kala tashan alle cidna subxaanah wa tacaala allihii ku abuuray haddaba inaad u yeeshid waday weeyaan aad ku lamaananaysid cibaadadiisa hadday baryada noqon lahayd alliya awliya hebel hadday noqon lahayd wax la weydiisanaya wixii la mid ah hadday magangelyo noqon lahayd awliye allah in la yidhaahdo haddii waxaasoo dhan ba in ilaahay cid lagula lamaaniyo taasi waa shirkiga nooca ugu weyn weeyaan ilahayna uusan dhaafaynin subxaanah wa tacaala qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni mascuud uma ay maxaa ku xiga rasuulka allow dembigaas dembigee ku xiga waaba gartay shirkigii allah naga badbaadiyey dembiga ku xiga ee la dhihi karaya waa ugu wan yahay maxay tahy qaala wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam an taqtula inaad dishid weeyaan waladak carruurtii aada dhashay inaad dishid weeyaan ilmahaagii sabiga ahaa aada dhashay adigu inaad dishid weeyaan khashyata adigoo ka baqanaya an ya- yucama macak inuu quuto macaga an yucama macak adiga macaga inuu quuto adoo ka baqanayo oo dhahaya anigii baaba sabola xumahayo maxaan sameeyaa ma ilmo kaleaan hadda dhali karayaa ma kan baan yeelaa marka gabadhii markay uur yeelataba in laga soo saaro ilmo kale ma raba inuu qofku yidhaahdo hadalkaasi hadal wanaagsan maaha maxaa yeelay naxnu narzuqukum wa iyaahum idinkiiyo iyaguba anaa risqi idin siiyo rabbi yidhi subxaana wa tacaala ta kale ma og tahay adigu ilmo reera dhaleen inaad tahay haddii aabbaha uu dhihi lahaa anigu ma awoodo inaadan jirteenba ma ogta alle subxaanah wa tacaala waalidna uma tala iyo xil saaranin awlaaddiisa risqigooda awlaadna ilaahay uma tala iyo xil saaranin waalidkooda risqigooda aabbaha iyo hooyada hadday gaboobaan risqi uma haye adaa risqi waa ilaahay kuma dhihin subxaana wa tacaala u keen sidaas in la eg alle subxaana wa tacaala qof walba ilmuhu dhalay isaga risqi ha u raadiya ma dhihin rabbi sabab baa tahay adigu waad baxaysaayo sababtii unbaad la imanaysaa risqigooda rabbaa kuugu soo dhiibaya subxaana wa tacaala risqigoodii rabbi baa kuugu soo dhiibaya taasina inuu qofku ogaado waxay ka mid tahay tawakulka waxyaabaha ugu waaweyn bay ka mid tahay an taqtula inaad dishid weeyaan khashyata adigoo waladaka awlaadaadii khashyata adoo ka baqanaya an yucama ama an yacama macak macaga inuu quto adoo ka baqanaya qiila waxaa lagu yihi rasuulka alayh salaatu wasalaam cabdullaahi weeye ka dhahaya uma ayi maxaa ku xiga rasuulka allow yani ayi bacda dalik maxaa arrintaa dabadeeda ah garanay naf ilaahay abuuray subxaana wa tacaala dembina aanan kaa kasban inaad dishay inay tahay ta labaad maxaa saddexeeye rasuulka allow qaala wuxuu yidhi an tazniya weeyaan an tuzaaniya inaad ka zinaysatid xaliilata jaarig gabadhii reeraha deriskaagu dhaleen inaad ka zinaysata weeye ta saddexaad meeshan marka waxaa laga qaadanayaa zinadu waxay ka mid tahay kabaa'irta sidaynu arki doonno haddana iyadoo zinadu ay kabaa'irtii ka mid tahay baynan sinnayn zinadii baa sii kala weyn waynu arki doonnaa zina waxaa ugu weyn waxaa ka mid ah gabadha deriska ahayd oo laga zinaysto waxaa ka mid ah ninkii mujaahidka ahaa ee waddada alle ku jihaadayay gabadhii uu ka tegay xaaskiisii iyo reerkiisii oo loo dabamaro dembiyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay sida rasuulku ku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qultu uma ayi maxaa ku xigaan iri rasuulka allow qaala wuxuu yidhi an tuzaaniya waa inaad ka zinaysataa xaliilata jaarig gabadhii deriskaaga ahayd ee reeraha deriskaagu dhaleen waynu iman doontaa zinadu kabaa'irtay ka mid tahay dembiyada waaweyn wa qaala sala allahu alayh waali wasalam xadiidkii abi bakrata nufiic min alxaaris inoo soo horumaray weeyaan ee bukhaari iyo muslimba ay warinayeen qaala wuxuu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ida iltaqa lmuslimaan labadii muslim hadday kulmaan bisayfayhima labadoodii seef hadday kulmaan falqaatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu ka wax ka falqaatilu ka wax dilay iyo walmaqtuulu ka la dilayba fi nnaari weeyaan ka wax dilaya iyo ka la dilayo labaduba naar bay gelayaan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam qiila waxaa la yidhi ya rasuula allah hada alqaatil fama baalu lmaqtuul kaasi waa kii wax dilay oo garanay fama baalu lmaqtuul ka wax dilay maxay tahay macnihii ka la dilay maxay tahay macnihiisu naar muxuu ku gelayaa awalan markaynu xadiidka fiirino rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa ida iltaqa lmuslimaan nebigu wuxuu u qiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh islaamnimo haddii labadii muslin ay kulanto bisayfayhimaa labadoodii seef maanta waa labadoodii xabad hadday iska hor timaado reer hebelna halkan ay safan yihiin reerkii kalena halkan ay safan yihiin ama waddankii hebel ahaa ee muslimkaana halkan uu safan yahay waddankii kale muslimkaana halkan uu safan yahay ciidamadiisa seefahoodii iyo xabadahoodii bay iskala hor yimaadeen nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka wax dilay iyo kan la dilay labaduba naar bay gelayaan ama adigu waxaa doonto ku magacow waddankaygaan xoraysanayaa dheh dhul layga haystaan furanayaa ama waxaad tidhaahdaa waxaa doontaba ku magacow falqaatilu walmaqtuul fi nnaar maxaa yeele dadka muslimiinta ah dariiqyo kale ay ku wada xaajoon karaan baa jira aad iyo aad u tiro badan dariiqyadaa kale ha ku wada xaajoodaan laakiin inay xabad iskala hor yimaadaan kabaa'irtay ka mid dembiyada waaweyn bay ka mid tahy ee naar lagu gelayo haddaad adigu qoladaa cayrisid oo aad wax ka furatid ama intaad cayrisid aad dad ka laysid iyo wixii la mid ah arrintaa iyadaa khayr iyo wanaag kumaadan gaarin naar baad ku gaartay kan la dilay naftirkiisu libin la-aanta iyo guul la-aanta waxa u weheliya inuu naar ku gelayo sida nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam isagoo waaba la dilaya see naar ku gelaya rasuulka allow qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inahu kan maaragtaan la dilay kaana wuxuu ahaa xariisan mid ku dadaala calaa qatli saaxibihi saaxiibkii dilkiisuu ku dadaalayay aragtida iyo xabadda iyo shiishka waa lagala hormaray mooyaane isaguba wuxuu ahaa mid ku dadaalaya inuu dilo ma dayn lahaa baad u malaynaysaa may isagu waa dili lahaa sidaa darteeda ayuu naar ku gelayaa buu yihi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wa qaala sala allahu alayh waalih wasalama xadiid kale wuxuu nebigu ku oranayey salawaatu ullahi wasalaamu aleyh bukhaari baa warinaya cabdullahi bni cumrin alkhaaab baana laga warinaya radi allahu tacaala canhuma dhowrka xadiid ee soo socdaba cabdullahi bni cumar baa laga warinayaa kan iyo ka ku xigaba cabdullahi bni cumar wuxuu yihi radi allahu tacaala canhuma rasuulka wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh laa yazaalu almar'u qofku ka zuuli maayo fii fusxatin waasic inuu ku sugan yahay min diinihi diintiisa xaggeeda inay diintiisu tahay mid waasica ciriiri aynan ku jirin maa lam yatanadam maa lam yatanadda bidamin xaraamin inta uusan daadinin dhiig xaraam ah inta uusan gelin dhiig xaraam ah inta uunan asiibin dhiig xaraam ah isaabaduna way ku soo aroortay maa lam yusib daman bidamin xaraamin lafdi kalea odhanayay wayba inoo iman doontaaba lafdiga cabdullahi bni mascuud weeye radi allahu tacala canhu ardaa marka qofku diintiisu waasic bay u tahay ciriirina kuma jirto inta uusan asiibin dhiig xaraam ah hadduuse dhiig xaraam ah daadiyo dhiigga xaraamtana waynu soo sheegnay oo xadiidkii cabdullahi bni mascuud baa tilmaamayay saxiixa ahaa ee rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixday halaath xadiidka bukhaariiyo muslimba way soo saarayaan qof muslima dhiiggiisu ma banaana ilaa saddex shay mooyaane in lagu daadiyo athayibu azani wاnnafsu bاnnafs wاtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca athayibu azani qof meherga horay galay weeyaan oo zani ah markaa qaadigii muslimka ay u caddaata afar markhaati ama isaga naftiisa uu ku qiro qofkaas waa la qabanayaa dhagax baa lagu dilayaa in sidaa loo dilo haddaad adigu ka mid tahay dadkii sidaa ku dilay dhib ma lah lagumana haysto ta labaad waxa weeyaan annafsu binnafs qof baa qof dilay aabbaha buu dilay qisaastiiba adiga lagu dhiibay waad ka qisaasatay wax dhiba male iyaduna ta saddexaad waxa weeyaan ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca qof dadkii muslimiinta ahaaba islaamnimadoodii ka dhex baxay jamaacadoodii ka dhex baxay jamaacadii islaamka ahayd ahlu sunna waljamaca ka dhex baxay qofkaa isaga ahna waa la dilayaa oo xadiidkii baabkii hore inoogu jirtay kabiiradii koowaad man badala diinahu faqtuluuh nabigu inuu yihi xadiidkii cabdullahi bni cabaas ee fi saxiixi lbukhaari qofka diintiisa bedela dila inuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam diinta la bedelayana waa diinta islaamka sidaynu soo tilmaanay hadduu masiixi ahaa yahuudi noqdo ama midaan diin lahayn uu noqdo dan lagama laha maxaa yeeley ina addiina cinda allahi alislaam weeyaan diinta ilaahay aqbalayo ee la leeyahay hadduu ka baxo ha la dilo ama hadduu soo galo waa xaaraam dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa waa diinta islaamka weeyaan diinta ilahay agtiisa qiimaha kale waa taa islaamka weeyaan islaamkuna waa diimaha ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku soo dejiyey ambiyadiisa maxaa yeeley nebi walba ilahay wuxuu u waxyoonayay kalimatu tawxiid wamaa arsalna min qablika min rasuulin ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun diimo oo dhan marka waa wada islaam weeyaan ee waxay ku kala duwan yihiin un sharaa'icda hoose iyo axkaamtii iyo wixii lamid ayay ku kala duwan yihiin adaba rasuulka wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu aleyh qofka diintiisu waasic bay u tahay intuusan asiibin dhiig xaraam ah wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan cabdla jaabir bni cabdillahina laga warinayo radi allahu tacaala canhuma ayaa wuxuu oranayey laa tarjicu rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalamu aleyh waa xadiidkii xajulwadaac ahaa khudbadii nabiga aleyhi salaatu wasalaam ee dheerayd wuxuu ku yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam laa tarjicuu ha laabanina bacdi aniga gadaalkay ha u laabanina kufaaran kufaarnimo ha u laabanina kufrigan kufrigii khuruuj ilmillada aham ah waa kufri duuna kufrintii culimmadu ay sheegi jireen maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey aniga gadaashay ha u laabanina gaalo oo see weeyaan gaalnimadaa la sheegaya waxa weeyaan yadribu inuu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin qaarka kale qoortooda inuu garaaco oo qofka muslimka qofka kale qoortiisa muslimka hadduu garaaco gaalnimo miyuu u bambaxayaa maya ee waxaa loola jeedaa waxay tahay waa muslim qofka ah laakiin camalkii kufriguu sameeyey weeyaan waa gaalnimo yar weeyaan gaalnimo yar weeyaan taa ma ah gaalnimadii islaamka looga baxayey maxaa yeele xadiidkii hore bukhaari iyo muslim bay warinayeen abi bakrata nufeyc bn alxaarif ayaynu ku soo aragnay inuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqatilu walmaqtulu fi nnar sidoo kale aayaddii qur'aankayd baa rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddii laba kooxood oo mu'miniinta ka mida ay dagaalamaan dagaalkoodiina waa la sheegay inay xabad wada qaateen haddana iimaan iyo islaamnima rabbi u qiray subxaana wa tacaala marka waa kufri duuna kufrin weeyaan xadiidkan waxa lagu xambaarayo laa tarjicuu ha u laabanina bacdii aniga gadaalkay kufaaran ha u laabanina yadribu uu garaaco bacdukum qaarkiin riqaaba bacdin kuwa kuwo kale qoortooda inuu garaaco wa qaala sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulka wuxuu yidhi salawaatu llah wasalaamu alayh laa yazaalu lmu'minu xadiidkii cabdullahi bni cumar weeyaan laa yazaalu almar'u mar'igii ama qofkii ka zuuli maayo fi fusxati min diinihi inuu ku sugan yahay diintiisa fusxadeedii inuu ku sugan yahay maa lam yusib intuunan asiibin daman xaraamaa lafdu lbukhaari baa sidaa odhanayey wa qaala sala allahu alayh walih wasalam rasuulka alle wuxuu odhanayey salawaatu llah wasalaamu alayh awalu maa yuqdaa waxa ugu horeeya ee loo kala gar sooro ee alle u kala gar qaado subxaana wa tacaala bayna annaasi dadka dhexdooda maalinta khalaa'iqdoo dhan ay dhooban yihiin bannaanka khalaa'iqdoo dhan markay dhooban yihiin bannaanka inan kulli waa laysu wada keenayaa yowma yajmac allah weeyaan maalinta ilaahay uu kulminaya awaliina waalaakhiriin kuwii horreeyey iyo kuwii dambeeyey dhammaantooda baa rabbi kulmin doona subxaana wa tacaala maalintaa ilaahay subxaana wa tacaala khalaa'iqdii waa kala xukminayaa xukumku laba nooc weeyaan khalqigu waxa ay godob ah oo ay ka galeen ilaahay subxaana wa tacala oo dunuub iyo macaasi ah iyaga alle u taallaa waxaad adiga ilaahay kala gasheen adiga alle idin taallaa subxaana wa tacaala waa dhinac nooca labaad waxa weeyaan iyaga dhexdooda waxa ay kala galeen dhexdooda waxay kala galeen oo dembi iyo macaasi ah taasina rabbi subxaana wa tacaala waxa ugu horreeya uu xukminayo maxay tahay waxa ugu horreeya uu xukminayo waxa weeyaan fi dima dhiigaga qofkii qof dilay taasaa loogu hormarinayaa war intii isdishay balkaalayo idinku rabbi waa kala gar sooraya subxaana wa tacaala dhiigga waxaa ku xiga markaa wixii intaa ka yar yar ayaa markaa sidaa iyagana u kala horeynaya dhiigga wixii ku xigay ee loo sidii loo kala weynaabaa loo kala hormaraya marka awalu maa waxa ugu horeeya oo yuqdaa bayna annaas dadka dhexdooda loo kala yani loo kala xugmin doona waxa weeyaan fi dimaa dhiigagii lafdi kale wuxuu odhanaya asalaa isma diidana labada xadiid oo culimmadu waxay leeyihiin adiga iyo rabbi subxaana wa tacaala wixii xuquuq ah ee qofka iyo ilaahay subxaana wa tacaala ka dhexeeyey salaada ugu horreysa wax miisaanka loo saaro adiga rabbi markaad xisaabtamaysaan salaadaydii ka warran buu rabbi ku leeyahay subxaana wa tacaala salaadaadi baa marka miisaanka lagu saaraya khalaa'iqda dhexdooda marka la kala xisaabinayana war dhiigga addaadisay kaasaa ugu horreeya dhiiggii baa ugu horeeya nacam awalumaa waxa ugu horeeya marka oo yuqdaa bayna annaas dadka dhexdooda rabbi u kala garsoori doona waxa weeyaan fi dimaai dhigagii weeyaan wa qaala bashiir bna muhaajirin can ibni buraydata can abihi can cabdillahi bni camr bn alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam akbaru alkabaa'ir alishraku billah wa qatlu nafsi wa cuquuqu lwaalidayn xadiidkan waxaa warinaya imaam annisaai raxmat ullahi tacaala calayh xadiidkuna xasan weeyaan sanadkiisu xoogaa dacfi baa ku jira maxaa yeelay bashiir bna muhaajir ninka la yidhaahdo wuxuu wax ka wariyaa jamci min asaxaaba ridwan allahi tacaala calayhim ajmaciin wuxuu wax ka wariyaa oo arkay anas bnu malik sidoo kale waxaa la yidhaahdaa wuxuu wax ka wariyaa taabiciinta waaweyn sida xasan lbasri isagu waa basri weeyaan xasan albasri buu wax ka wariyaa cabdira cabdullahi bni yaziid cabdullahi bni burayda oo hadda halkan inoo warinayo wax ka wariyaa cikrama oo ahaa mawla bni cabaas buu wax ka wariyaa cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo ataymi buu wax ka wariyaa iyo keyrkooda isagana waxaa arday u ahaa sida cabdullahi bni lmubaarak iyo shucba iyo cabdullahi bni numayr ninkii la ohan jiray iyo sufyaan athawri iyo ragga noocaas oo kale ah abu naciim fadl bni dukayn ninkii la ohanayay khalaad ibnu yaxya iyo keyrkooda ayaa arday u ahaa amaa imaamu axmed ibnu xambal markuu ka hadlayay wuxuu odhanayay ninkan isagaa waa xadiidkiisu waa munkar weeyaan waa munkar alxadiid weeyaan axaadiistiisa waan dhowr dhowray buu odhanayay fa idaa hiya fa mise waaba iyada oo cajab iyo cujaab ah axaadiid lala yaaba ayuu la yimaadaa yani yajiiu bilcajab wuxuu la yimaadaa axaadiid cajab ah ayuu la yimaadaa imaamu nisaa isagu wuxuu odhanayay ba'si ma laha yaxya ibnu maciin wuxuu yidhi waa hiqa imaam abu xaatim wuxuu yidhi yuktabu xadiidu walaa yuxtaju bih xadiidkiisa waa la qorayaa lakin la deliishan maayo waalayati xaal xadiidkan isaga ah ama ninkan isaga ah waxaa wax ka wariya dhammaan umahaatu sita imaamu muslim iyo afarta sunanka ah ilaa bukhaari mooyaane si wuxuu ka warinaya waxa weeyaan cabdullahi bna burayda oo taabici aabihii burayda bn alxusayb alaslami ayuu ka ayaa dhalay ninkii la oran jiray saxaabiga ahaa abu sahal ayaa la yidhaahdaa waa reer marwazi weeyaan isagu naf ahaantiisu waxay taw'amo ahaayeen oo mataanay ahaayeen walaalkii sulaymaan sulaymaan baa hiqa ah sida imaamu axmed bin xambal iyo keyrkiisa bay odhanayaan ama isaga xoogaa waa la daciifiyaa ama isaga xoogaa waa la daciifiyaa saxaaba tiro badan buuna wax ka wariyaa aabihii wax ka wariya cabdullahi bni cabaas cabdullahi bni cumar cabdullahi bni camr bni caas cabdullahi bni mascuud cabdullahi bni mukhafal anas bnu malik hayra dalik ayuu wax ka wariyaa isaga waxaa wax ka wariya bashiir ibna muhaajir hadda aynu aragno ee ardaygiisa ayaa wax ka wariya iyo kayrkiisa xusein ibna dhakwaan baa ka mid ah xusein ibna waaqid baa ka mid ah iyo kayrkooda ayaa wax ka wariyaan imaamu axmed ibn xambal wuxuu ohanaya aabihii waxba kama maqlin xadiidku aabihii ka warinaya inqiaac baa lagu tiriyaa nacam waa ka dayriyeen sidaa darteeda culimada badankeeda aabihii buu ka warinaya xadiidkan isagaa ama xadiidku duruq kaluu ku yimaadaa sidaa darteeda sheekh naasir raxmat ullahi tacaala caleyh saxiix sunan nisaa-i buu ku keenayaa xadiidkan isagaa waa saxiix yeelaya maxaa yeele xadiidku duruq tiro badan buu ku imanayaa xadiidku duruq aada u tiro badan ayuu ku imanayaa saxiix jaamici sagiirkana waa ku keenayaa saxiix jaamici sagiirkana wuu ku keenayaa xadiidka waxaa duruq tiro badan ku warinaya imaam ibn abi caasim kitaabkiisa addiyaad risaale ayuu leeyahy addiyaad lagu magacaabo duruq aada u tiro badan ayuu ku keenaya cabdullahi bni camr bni caas iyo kayrkiisa ayaana laga warinayaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu yidhi laqatlu mu'minin qof mu'min a dilkiisa aya acdamu ka weynan badan cinda allahi ilaahay agtiisa min zawaali dunya addunyadan oo dhan oo la zuuliyo adduunka oo dhan oo tago baaba oo burbura iyo hal qof mu'min oo la dilo qofkaa mu'minka ilahay agtiisa ku weynan badan jariimada waxaa laga yaabaa haddaynu niraahno dadkeena soomaaliyeed maanta intaynu baxno kacbada aynu soo burburino adaa xabad lagugu dhufanaya laakiin aynu baxno ree hebel soo layno mu'minkoodii iyo koodii faasiqa ahaaba waa laysu habarwacanaya ilaa dadkii dibadda jiray lacag baa la ururinaya allana subxaana wa tacaala wuxuu calaa lisaani nabiyi halkan inagu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laqatlu mu'minin lafdiga qaarkoodna qatlu mu'minin qof mu'min oo la dilo ayaa ilaahay agtiisa subxaanah wa tacaala kaga weynan badan min zawaali dunya adduunyadan oo dhan oo la zuuliyo adduunyadii maxaa ka mid a kacbadaasaa ka mid a kacbadaa oo la burburiyey qof mu'min oo la dilo ilahay agtiisa qofka mu'minkaa ku qiimo badan maxaa yala waa dhagax weeye iyadu allah qiimo u yeelay subxaana wa tacaala laakin waa dhagax weeyaan qofka mu'minkaa ka qiimi badan qofka mu'minkaa ka qiimi badan bal mu'minka saalixa ah waa ka qiimi badan yahay malaa'igta xitaa malaa'igta xitaa waa ka qiimi badan yahay qofka mu'minka ee saalixa ah waa ka qiimi badan yahay sida saxiixa ah ee uu qariraya sheekh alislaam ibna taymiya iyo kayrkiisa culimada islaamka sida ay qarirayaan qofka mu'minka ee saalixa ayaa ka wanaag iyo karaamo badan malaa'igtii marka la fiiriyo jawaab aad iyo aad u cajiib badan buu ka bixinaya markii la weydiiyey sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh dadka iyo malaa'igta yaa karaamo badan oo yaa wanaagsan wuxuu leeyahy adduunyadan la joogo haddii la fiiriyo malaa'igtaa wanaag badan maxaa yeeley laa yacsuuna allah ma amarahum wayafcaluuna ma yu'maruun laakiin ma'aalka dambe iyo aakhirada baaqiga ah mu'miniinta ka wanaag badan maxaa yeeley markay jannada alle galaan waxay tegayaan oy helayaan waxaysan malaa'igtu helin oo ilahay raalli aanshihiisa subxaana wa tacaala oo ah inay ilaahay arkaan subxaana wa tacaala wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira oo ah ilahay subxaana wa tacaala karaamada iyo sharafta agtiisa ay ku leeyihiin wagayri dalik ta kale qofka mu'minka adduunyada marka la yidhahdo xitaa isagaa ka qiimi badan maxaa yeelay awaamir baa la siiyey waxbaa laga reebay shahwaani baa ilahay ka dhigay shahwa ilahay u yeelay subxaana wa tacaala isagoo shahwadaa leh buu rabbi ateecaya subxaana wa tacala oo shahwadiisii caasinaya oo naftiisii caasinaya oo hawadiisii caasinaya oo shayaaiintii caasinaya intaasoo masaa'ib baa ilahay ku salladay subxaana wa tacaala ama malaa'igtu hawaani ma ah shahwana ma laha ilahayna ma caasinayaan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna ma yu'maruun waa jinsiga latiifka ee tahiran weeyaana ilahay abuuray subxaana wa tacaala walaahi tacaala qofka doonaya tafsiilkeedana sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh iyo hayrkiisa tafsiilka ay ka bixiyeen dib ha ugu laabto marka qofka mu'minkaa dilkiisu wax sahlan ma aha ilahay agtiisa waa ku wen yahay wa qala firas can الshacbi can cabdillahi bni camr bn alcaasi qaal radia allahu tacala canhuma qala rasulu llahi salى allahu alayh ali wasalam akbar اlkaba'ir alshraaku billah waqatlu الnafsi wacuquuq اlwaalidayn lafdiganna waxa warinaya nin la yidhaahdo firas firas waa kufi weeyaan firas ibn yaxya alhamdani baa la yidhaahdaa abu yaxya alkufi xaafid ibn xajar wuxuu ohanaya waa saduuq lakin rubama wahim waxaa dhacda marar qaarkood inuu wahmi ka yimaado xaggiisa sidaasuu ohanayay wuxuu wax ka wariyay shacbi oo sheekhiisa halkan sidaynu aragna caطiyat alcawfi ninkii la ohan jiray abi saalixin asiman oo ahaa ardayga abu hurayra iyo kayrkooda ayuu wax ka wariyaa isaguna waxaa wax ka wariyay mansuur ibn almuctamir ninkii la ohan jiray min siqaari siqaari taabiciinta ahaa ee fiqada ahaa sida la garanayo ayaa wax ka wariyay iyo isaguna aqraantiisa weeyaan qariin bay ahaayeen zakariya bna abi zaa'ida ayaa ka mid ah shucbe ayaa ka mid ah sufyaan baa ka mid ah iyo kayrkooda ayaa wax ka wariya imaamu axmed ibnu xambal wuxuu odhanayay iyo yaxya ibnu maciin iyo nisa'i waa hiqa ayay ku tilmaameen hiqa ayay ku tilmaameen sidaa darteeda imaamu cijli isaguna hiqa weyu odhanayay alcajli ninkii la ohan jiray hiqa wey ayuu odhanayaa ibn xibbaan hiqaadkiisuu kaga warinayaa ku sheegayaa imaamu shacbi caamir bn sharaxiil waa hiqa weeyaan waana ree sham weeyaan isaguna akhiiranna ree kuufu ahaa waa hiqa weeyaan isaguna can cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi akbaru lkabaa'iri dembeyaala la yimaado waxa ugu weyn waxa weeyaan alshraaku billah ilahay oo wax lala wadaajiyo subxaana wa tacaala wa qatlu nnafsi naf la dilo weeyaan wa cuquuqu lwaalidayn labadii waalid oo caasi lagu noqdo weeyaan ta saddexaadna ilahay subxaana wa tacala oo wax lala wadaajiyo naftii oo la dilo xaqdarre lagu dilo iyo labadii waalid oo lagu caasinimo falo wa qaala xumayd ibni hilaal isagu wuxuu oranayey anbaa naba'na nasr bna caasimin qaala anba'na cuqbata bna malikin qaala nadr allaythi qala bahz can الnabiyi slى اllahu عalيyه walih waslm ina الnabiya slى اllahu عalيyh walih waslm qaal in اllaha abى عalaya bman qatla muؤmina qalaha ثaلaثa whada عlى sharطi muslimin xadiiثuu warinaya imam الnisaئي raxmat اllahi tacalى عalayh kuna yimid sanadka xumayd ibn hilaal xumayd ibn hilaal ibnu suwayd baa la yidhaahdaa alcadawi abu nasr albasri hiqa weeyaan isaguna wuxuu wax ka wariye waa saxaabada weeyaan sida la tilmaamo qaar ka mid ah cabdullahi bna mughafal iyo cabdiraxmaan ibna samura iyo raggaasuu wax ka wariyaa saxaabada ajilada ah ridwan allahi tacala calayhim anas ibnu malik iyo hishaam bna caamir iyo ragga noocaas oo kale ayuu wax ka wariyaa oo hadalkan laakiin taabici kaluu ka warinaya oo ah nasr bna caasim nasr bna caasim oo taabici kale ayuu wax ka warinaya waa hiqa weeyaan nasr bna caasim naf ahaantiisu ree layth weeyaan wuxuu wax ka wariyaa saxaabiyiintii waaweynaa sida cumar bn alkhaaab iyo ragga la midka ah ayuu wax ka wariyaa malik bn alxuwayrath iyo abi bakrata nufeyc bn alxaarith haddaynu soo arkaynay ragga noocaas oo kale ayuu wax ka wariyaa marka waa taabici jaliil ah weeyaan isaguna wuxuu ka warinayaa cuqba bna malik waa saxaabi weeyaan cuqba bn malik qaala ibnu nadr wuxuu yihi hilaal ibnu nadr weeyaan ibnu nadr wuxuu yihi allaythi qala bahz can الnabiyi slى اllahu عalيh walih waslm in allaha abى calaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam alluu weydiistay inuu u dembi dhaafo dhowr qofood waxaa ka mid ahaa qofkaa qof dila lakin alla wuxuu yihi subxaanaه wa taعala abى calaya waa ii diiday biman qof qatla muؤmina towbadiisa waa la diiday alle waa ii diiday subxaana wa tacaala qaalahaa ama ina allaha alle abaa calaya aniga waa ii diiday biman qof qatala dilay mu'minan qof mu'mina qofka dila alle waa ii diiday subxaana wa tacala towbadiisa qaalahaa nebigu waa ku celceliyey salawaatu llahi wasalaamu aleyh alaaan saddex mar buu ku celcelinayay salawaatu llahi wasalaamu aleyh وهذا buu yihi imam imaam الذahaبي رaحmaة الlahi taعalى عalيه عalى شharط mسlimi imam mslim sharطigiisa weeyaan وqala النabiyu slى الlahu عalيh وalih وasلم xadiidkii bukhaari iyo mslimba ay warinayeen cabdالlahi بn mascuud laga warinaya radي الlahu taعalى عanه وarضاه rasuulku wuxuu yihi salawaatu الlahi وaسلaamu عalيh ma min nafsi ma jirto naf tuqtalu la dilo ظulman lagu dilo ila kana waxaa ahaanaya calى bni aadam اlأwl ibn aadamkii hore korkiisa waxaa ahaanaya kiflun nasiib baa ahaanaya min damiha dhiiggeeda naftaa la daadiyey dhiiggeeda nasiib baa u ahaanaya buu rasuulku yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo macnaha loola jeedaa wuxuu yahay rasuulku wuxuu leeyahay salawatu llahi wasalaamu caleyh labadii ibni aadam waatay is dileen sida alla inoo sheegay subxaana wa tacaala qaabiil iyo haabiil waatay islaayeen inkastoo la yidhaahdo magacaa isaga ah daliil saxa kuma soo aroorin waatay is dileen sidaa darteeda ayaa kii wax dilay wuxuu yeelanayaa nasiib naf walba oo la dilay gadaashi nasiib buu ku yeelanayaa maxaa yeelay waman sana fi lislaami sunata sayi'a falahu wisruha wisru man camila bacdaha min gayri an yunqasa min awsaarihim shay-an tii weeye nabiga inoo sheegay salawaatu llah wasalaamu caleyh waxun buu jideeyey dariiqa wax allaala wixii mara nasiib buu ku yeelanaya qofkaa jideeye marka isagaa ugu horreeya wax dila soo ma qofkii ugu horreeye shirkiga la yimid sidaasi la eg weeyaan qofkii ugu horreeyey qabrigaa intuu dawaafay xoolo ku gowracay gadaashii sanad walba la yimaado isagaa ugu horreeyey wax allaale wixii gadaashi yimaada nasiib buu ku yeelanaya wax allaale wixii gadaashi yimaada nasiib buu ku yeelanaya wahaakada dembi walba oo la sameeya waa la mid weeyaan maa min nafsin ma jirto oo tuqtalu la dilo dulman lagu dilo ila kana waxaa ahaanaya cala bni aadam alawal ibni aadamkii ugu horreeyey waxaa ahaanaya kiflun nasiib baa ahaanaya min damiha dhiiggeeda liannahu maxaa yeelay buu yihi nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa isagu awala man qofkii ugu horreeyey oo sanna jideeyey alqatla dilka liannahu awala man sana alqatl qofkii ugu horreeyey ee jideeyey dilku ahaa muttafaqun calayh wa can cabdillahi bni camr bn alcaas xadiid bukhaari iyo nisaa-iba ay warinayaan waxay ka warinayaan cabdullahi bni camr bn alcaas can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala inuu yidhi man qatala mucaahidan halkan marka waxaa laga gudageli doonaa mu'minkii buu ahaa intaa qof mucaahid ah kaafir weeyaan laakin waa mucaahid mucaahidna waxaa la yidhaahdaa cahdi iyo mawaahiiq baa ka dhexeeya iyaga iyo qofka kaafirka iyo mu'miniintii ama is dowladdiisa iyo dowladda muslimiinta ayaa waxaa ka dhexeeya cahdi baa ka dhexeeya inaynan dagaal isku qaadin inay waddankooda ka tijaaraysan karaan oo iman karaan muslimiinta iyaguna inay dhanka dhulka muslimiinta iman karaan inay ku iman karaan wax allaala wixii marka ay ku heshiiyaan wixii iyagu ay ku heshiiyaan inay ku iman karaan marka heshiiska isaga ahna waa safaaradihii wixii la mida maanta haddii safaaradii muslimka ahayd ay soo siiso ee waddankeena mathalan u joogtay dhulka gaalada ay soo siiso qofkaasi ta'shiira iyo viisa soo siiso oo sida uu ku yimaado dhulkii muslimiinta markaasi waa mucaahid weeye lama taaban karayo in la taabto waa xaaraam weeyaan mucaahidka isagaa ballan baa lala galay muddaa lala galay waa sida cahdigii nabigu uu la galay salawaatu llahi wasalaamu aleyh alle inoogu sheegay fi suurati tawba qoladii mushrikiinta qureysheed meeqaa la siiyey fi suurati tawba awalkeeda imisaa la siiyey alle meequu siiyey subxaana wa tacaala laba qolay ahaayeen qolana cahdi horaa ka dhexeeyay iyagiiyo nabiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo waxaa la yidhi kuwa iyaga cahdigooda muddadeedii ugu taam yeel qolo kalena cahdi kama dhexeynna waxaa la yidhi arbacata ashhur ha la siiyo fasiixuu fi lardi maxay ahayd arbacata ashhurin afar bilood dhulkan iska socda cahdi iyo miithaaq baa naga dhexey inaan laydin dilin oon laydin taabanin mushrig weeye maca dalika la taaban maayo ballan baa udhexaysay ta'shiirada lasoo siinaya haddii ay tahay afar bilood ka badan hadduu joogo ama laba bilood ay tahay ama bil ay tahay ama maalmo go-an ay tahay ka badan hadduu joogo wixii ku dhacay isagaa iska mas-uula qofka cahdigiisi iyo ballantiisii waa dhamaatee naga bax ballantaadii way dhamaatay qofkii laakiin laaya waynu aragnaa dadka muslimiinta ah way ka dhacdaa qolooyin mutaطarifiin oo islaam sheeganaya laakiin aan cilmi ulahayn baa laga yaabaa xadiidkan iyo waxa la midka ah ama iyagu si xun u ta'wiilinaya inay ka dhacdo afcaasha noocan oo kale ah ma banaana dadkii muslimiinta ahaa dhexdooda dadki yimaada dhulkii muslimiinta ah gaala timid ama dalxiis ha ku yimaadeen ama shaqo ha ku yimaadeen ama waxay doonaan ha ku yimaadeen naga baxa la dhaho waa gooni weeyaan lakin in la laayo ma banaana rasuulku wuxuu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu aleyh man qatala mucaahidan marka qofka dila qof mucaahid ah cahdi iyo ballan ay ka dhexaysay iyagiyo muslimiinta lam yarax ma uriyo qofkaasi oo ma udugsado raa'ixata aljanna jannada udugeeday ma udugsado wa ina riixahaa jannada udugeeda la yuujadu waa laga helaa min masiirati in loo soconayo arbaciina caaman afartan sano afartan sano meel loo soconaya ayaa jannada udugeeda laga helaa markaad afartan sano usoo jirtid guriga haddii raashin fiican lagu kariyo gaajo ayna ku hayso hadba dabaysha hadday xaggiisa ka imanayso guriga ama meeshaa raashinka lagu kariya dabayshu ay ka imanayso sanuunadii iyo uduga raashinkaad helaysaa sow ma hadday kasii socoto laakiin ma helaysid markaad usoo dhowdahay ama aad qolkii soo gasho unbaad arkaysaa jannadu udug bay leedahay sidaasi leeg ama dabayl ha ka timaada xaggeeda ama yaynan ka imanin afartan sano meel loo socdaa laga helaa afartan sano waxaan umalaynaa dhulkan meeqa sanaad kusoo laalaaban lahayd haddaad soconayso meeqa wareeg bay noqon lahayd qofkaan dhibaatadana la kulmayna caafimaad ilaahay siiyey lixaadkiisana qabee daabadna saaran imisu ku socon lahaa dhulkan uu kusoo wareegi lahaa intaasoo goor weeyaan intaasoo goor marka in loo soconayo ayay jannada markay u jirto qofkaasi udugeeda uusan helin macnuhu waa maxay jannada alle ma gelaya weyaan macneheeda maxaa yaele qofkaan jannada udugeeda helayninba maba gelaya weeyaan akhrajahu lbukhaariyu wاnnisaa-iy labadaasaa warinaya wa can abi hurayrata waxaa laga warinayaa imaamu tirmidi baa warinaya sanadkiisuna daciif weeyaan laakiin macnihiisu waa sax weeyaano macnahan horu waafaqi doonaa wacan abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu maxaa yeele sanadkiisa macdi ibnu sulayman baa ku jira waana daciif weeyaan waxaa daciifiyey imaamu nisa'i imaamu dahabi ibn xibaan dhammaantooda way daciifinayaan ibn xibaan isagu wuxuu leeyahy laa yajuuzu alixtijaaju bihi ida nfarad hadduu la keliyoobo maba banaana in wax laga wariyo lakiin xadiidkan macnaha horu waafaqaya sidaynu tilmaanay an abi hurayrata radi allahu tacala canhu an nabiyi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi alaa man qatala nafsa mucaahadatan war hooyahay qofkii dila qof mucaahad ah lahaa dimat llah naftaasina ay ku jirto magantii ilaahay iyo wa dimatu rasuulih magan alle iyo magan rasuul buu ku jiraa qofkii dila buu yihi nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayh faqad akhfara waa dilaaciyey dimat allahi buu dilaaciyey magantii allu dilaaciyey qof baa magantaada ku jira maalan qof baa kuu soo dabamaray kaw buu ka siiyey waynu naqanaa waynu leenahay jaahiligiina way lahaayeen maantana waynu leenahay annagu qoraysh way lahayd carabtii hore way lahayd fulan xaliifu fulan baa la leeyahay ninkan qabiilka kama dhalan laakin waa la degaa iyagu ka mid noqday hadday noqon lahayd qaantii iyo hadday noqon lahayd magtii iyo wax walbaba iyagu la qaybsadaa wax walba waa la qaybsadaa iyagu ka mid yahay marka qofkii reer hebel dartii u dilo ka waran laga yeeli maayo reerkuu la deganaa waxay leeyiin annagu naga tirsan yahay annagu naga tirsan yahay nin annaga naga mid aad disheen macnuhu saa weeyaan waa xaliif weeyaan reerkaasi waxaa laga yaabaa ninkaa la dilay en reerkooda ahayn ee la degi jiray inay ugu dagaalamaan sidii reerkoodii oo kale nin laga dilay wayna dhacdaa oo way dhici jirtay soomaalida way ka dhici jirtay maxaad u malaynaysaa marka qof ilaahay magantiisii la baxay subxaana wa tacaala qof ilaahay magantiisii la baxay maxaad u malaynaysaa waxaa la mid ah nabigu siduu inoo sheegay alayh salatu wasalaam xadiid saxiix ah qofka salaada fajar tukaday magan alluu ku jiraa magan alluu ku jiraa marka qof salaad sal subax tukaday weliga ha isku maagin maxaa yeele qof magan ilahay ku jira ad ilahay magantiisaad kala baxaysaa subxaana wa tacaala ilahay magantiisaad kala baxaysaa taasina ma banaana faqad akfara qofkaasi waa dilaaciyey dimat allahi walaa yurixma walaa yaraxmana uriyo weeyaano ma udugsada raa'ixata aljanna wa ina riixaha jannada udugeedana la yuujadu waa laga helaa min masiirati arbaciina caaman baa laga helaa saxaxahu tirmidiy wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canh can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkana daciif weeyaan isaw waxaa warinaya imaamu axmed ibn xambal iyo ibnu maajah sanadkiisase waxaa ku jira yaziid ibn abi ziyaad ninkii la ohan jiray ama yaziid ibn ziyaad alqurayshiya dimashqiyi ninkii la oranayey matruuk lxadiid weeyaan waa munkar lxadiid culamada islaamka itifaaq bay ku yihiin laakiin macnahan waxaa waafaqaya sidaynu tilmaanay macnihii kale ee sunan abi daawuud ku sugnaa wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardah sheekh naasir waa daciifiyey xadiidkan isagaa jaamic sagiirka iyo silsilat laxaadiid daciifka iyo dhammaan waa ku warinaya daciif weeyaan haddaba nabiga salawaatu llahi wasalaamu aleyh wuxuu yihi man acaana qofkii u gargaara ugu gargaara calىa qatli muؤminin qof muؤmina dilkii ugu gargaara bishaطri kalimatin kelimad barkeeda ugu gargaara laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa wahu maktuuban iyadoo ay ku qoran tahay bayna caynayhi labadiisa inoog dhexdooda waa meesha dhafoorka ah ee wejiga ah iyadoo ay ku qoran tahay wejigiisa weeyaane aayisunkii ka quustay min raxmat illahi ilahay naxariistiisa iyadoo wejiga ay uga qoran tahay aayis min raxmat illahi buu la kulmayaa lafdiga kale sunani abi daawuudkana wuxuu odhanayay laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadla qofkii ku farxa qof muslima dilkii ilahay kaba aqbali maayo waajib iyo sunnatoona ka aqbali maayo rawaahu alimaamu axmed baa wariyey ibnu maaja wa fii isnaadihi maqaalun maqaalka uu sheegayana waa ninkaa ku jira yaziid bin abi ziyaad ama yaziid ibn ziyaad alqurayshiy dimashqi ninka la yidhaahdo weeyaan ee abu xaatim uu yihi waa munkar alxadiid ama daciifka lagu tilmaamay ibn xibbaanna aad buu u fogeynayaa sheekh naasirna xadiidkiisa waa daciifiyo silsilat alaxaadiid adaciifa iyo jaamic sagiirka labada waa ku warinaya wa can mucaawiyata waxaa laga warinaya qaala inuu yihi mucaawiyata bnu abi sufyaan weeyaan saxaabigii jaliilka ahaa wuxuu odhanayay mucaawiyata bni abi sufyaan qaala wuxuu yihi samictu rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam baan maqlay yaqulu isagoo dhahaya kullu dembin dembi walba oo qofka bini aadanka a galo casa allahu waxaa dhici karta ilaahay an yakfirahu inuu u dhaafo dembi walba oo qofka galo waxaa laga yaabaa inuu ilahay u dhaafo ilaa laba qof mooye waayo ilaa rajulu ilaa arajula weeyaan qofkii yamuutu dhimanaya kaafiran isagoo gaal ah qof dhintay isagoo mushrig aho kaafir oon ilaahay rumaysnayn subxaana wa tacaala qofkaa ilahay dembigiisa ma dhaafayo aw irajul ama ka labaad waa qof yaqtulu dilaya mu'minan dilaya mutacamidan ulakac u dilaya qof qof dilaya ulakac u dilay kaasina ilahay dembigiisa ma dhaafayo saasuu yihi nabigu alayh salatu slam akhrajahu nisaayi alkabiiratu athaalitha waxbaynu ka akrin doonaa kabiirada saddexaad asixir weeyaan sixirkii waa nooca saddexaad weeyaan sixirku waa waxyaabo qofka uu samaynayo isku guntayo qofka bini aadanka ee la sixray jirkiisii wax ka mid ah ayaa laga yaabaa inuu ka sameeyo iyo waxyaabo kale ama dharkiisii ama tintiisii ama cidiyihiisii ama wixii la mid ah waxun baa la soo qaadayaa waxaasaa lagu samaynayaa oo lagu akrinayaa waxyaabo la akriyo oo ah shirki shayaatiin iyo balaaya la adeegsanaya iyagaa la adeegsanayaa sidaa darteeda waa kufri weeyaan sidaa darteeda waa kufri berashadiisaa kufri ah ku camalfalkiisaa kufri ah qofka sameeya waa kaafir weeyaan qofka u taga qof saaxir ah ilaahay kama aqbalo subxaana wa tacaala waajib iyo sunnatoona afartan maalmood ilahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala afartan maalmood wax camal saalixa ka aqbali maayo man ataa kuhanan aw curaafan nabigu wuxuu oranayay salawatu llahi wasalamu aleyh qofka u taga kaahin ama curaaf faaliyo u tegay ama mid xidigaha fiiriya ama wax un dhowra kuwaasaa loo tegay wuxuu sheegayey buu rumaystay qofka ilahay ka aqbali maayo subxaana wa tacaala waajib iyo sunnatoona afartan maalmood lafdi kalena wuxuu ohanaya fi saxiixi muslimin faqad kafara bima unzila cala muxamed kaasi waaba ku kufriyey wixii nabi moxamed lagu soo dejiyey alayh isalaatu wasalaam marka sixirku waa kufri weeyaan liana saaxira maxaa yeelay buu yihi sheekhu laa budda an yakfur qofka saaxirkaa waxaaba khasab ah inuu kaafir noqdo adoo muslim u ah saaxir maba noqon karaysid marka kuwan saxarada ee maanta aynu aragnay bilaadda muslimiinta jooga muslimiin ma ah walow maxamed caliba hala dhaho hadii la doono muslim ma ah kaafir weeyaan maxaa yeelay waa kufriyey bacda islaamih islaamnimadiisii kadib buu kufriyey camalka barashadiisaba kufri ah waxaa la yidhaahdaa culimada islaamku markay cilmiga ka warramayaan cilmigu waa anwaac cilmi waxaa jira barashadiisu ay xaaraamtah waa sixirka weeyaan barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo raadintiisa intuba waa xaaraam weeyaan aathim weeye qofka la yimaadana kutubta sixirka in la akriyo waa xaraam way badan tahy kutubta talaasimtaa ka mid ah daylamigaa ka mid ah macjarulfalagaa ka mid ah aad bay u tiro badan yihiin qoloyinka sufiyada kutubta ay haystaan weeyaan waad aragteen baa laga yaabaa sida shaxdii ama jartii la ciyaaraya oo kale xariiqmasaa u qorqoran kuwana dadab ay yihiin kuwana ay dhararsan yihiin xuruufaa ku qorqoran iyo tiro xuruufo iyo tiraa ku qoran tirooyinka iyo xuruufahaasaa la dhowrayaa waa la fiirinayaa markaa qofka magaciisaa la fiirinaya magaca hooyadaysaa la weydiinaya waxyaabahaasaa la wada samaynaya markaasaa la sheegaya waxyaabaha markaasaa la sheegaya qofkan iyo waxa ku dhacay iyo wuxuu yahay iyo kulli iyo waxaasoo dhan baa laga warramaya waxaasoo dhan ma banaana xaaraam weeyaan macnaha qofka raba inuu arko oo ogaado si ummadda islaamka ooga digo dhibaato ma leh annagu waa aragnay dhibaato ma laha macnaha qofka raba in waxaad ogaan karaysid laakiin ma xuruuf hijaa'iga alif iyo ba iyo fa iyo jim iyo ha iyo nuun iyo wow iyo ba iyo miim iyo iyo tirooyin la isku khalday weeyaan wax aad ogaan karaysid ma ah ilaa qofka inuu kaafir noqdo mooye markuu kaafir noqdaa loo sheegayaa macnihiisa qol halkaasaa lagu xaraynayaa mugdi ah intaasoo goor buu ku dhawaaqaya waxyaabo kufriyaad ah shayaaiin iyo balaayo u yeeranaya markay u yimaadaan markaasuu cilmigan isagaa la baraya markaasuu garan karaya dhammaanna way yani suufiyada kutubta ay haystaan badankeedu sidaa weeyaan kutubta haddaynu akrinaynay waddankeenna aad baa looga isticmaalaa macshurufalaga iyo daylamiga iyo kutubta lamidka ah لأن sاxر laabuda an ykfr qal الlahu taعalى alla wuxuu yihi wlakina الشhayaaطيina kafaruu yucalimuuna النaasa السحra aayaddii waxa weeyaan fi suraة الbaqرة wاtabcu ma ttlu الشhayaaطيn عlى mulki sulayman yahuudda waxay yihaahdeen nebi sulayman wuxuu waxaan ku gaaray ma garanaysaan wuxuu waxaan ku gaaray oo dhan waxa weeyaan waa sixr maxaa yeelay shayطaan baa u yimid nabiy llahi sulaymanna waynu naqanaa ilahay subxaana wa tacaala wax wal buu siiyey mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi wax walba ilahay gacanta u geliyey subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa waxa ilaahay gacanta u geliyey subxaana wa tacaala shayaaiin oo dhan inay u khidmeeyaan waxaa ka mid ahaa hawadan iyo dabayshana u khidmeynaysa shayaaiintu marka kutubtii sixirka aheedoo iyagu ay wateen oo asal iyagu ay lahaayeen ayuu ka qaaday nebi sulayman markaasuu dhagax weyn oo meesha yaallay hoostiisuu ka geliyey waxaa la yidhahdaa kursigiisu hoos geliyey waa kaga qariye shayaaiintu lama bixi karaan abadan nabiy llahi sulayman waa dhintay waataa laynoo sheegay subxaana wa tacaala ma dallahum alaa maxay ahayd ma dallahum calaa mawtihi ilaa daabat lardi ta'kul min sicatih muunan tusin geeridiisii ilaa daabat lardi culimada mufasiriinta waxay yihahdaan waxay ahayd ushiisii oo markaa waxaa tusisay waxa weeyaan aboorki aboorkii baa cunay ushiisii markaasuu nebi sulayman dhacay bay yihahdaan isagoo taagan buu dhintay wuu taagnaa waxay moodayeen inuu nool yahay weli markii nabiy llahi sulayman dhintay bay waxay yidhahdeen waxan uu mulka wuxuu ku gaaray ma taqaanaan maya inay ummadda fasahaadiyaan bay rabaan waxay yidhahdeen bal kursigaa kor u qaada waa la qaaday kutubtii baa laga soo saaray kutubtii bay u macneeyeen marka oy bareen sixirki waxan uu nabiy llahi sulayman isticmaali jiray marka yahuudi marka waxay tiri nebi sulayman saaxir buu ahaa alle waa ka anfiyey subxana wa tacaala wtabacuu ma tatlu shayaaiina calaa mulki sulayman wama kafara sulayman abadan nebi sulayman maba kufrin maxaa yeele sixirku waa kufri weeyaan wuxuu alla yidhi walakina shayaaiina maxay ahayd kafaruu iyagaa gaaloobay maxaa yeelay yucallimuuna annaasa sixr waxay ku gaaloobeenna maxay tahay yucallimuuna annaasa sixr dadkay barayaan sixirka walakina shayaaiin shayaaiintiibaa kafaruu gaaloobay oo yucallimuuna annaasa dadkay barayaan asixra sixirkay barayaan wama lishayaaiini garad sheekhu wuxuu yihi imaamu dahabi raxmat اllahi tacala alayh wama lishayaaiin shayaaiintu ma laha garadun dan iyo heello kale kama laha fii tacliimihi barashadiisa ay barayaan al lilinsaan ama alinsaana insaanka ay barayaan ila asixr asixra sixirka ay barayaan dheh ila shirka bih inay ilahay ugu shirki falaan mooye ma waxaad umalaynaysay markay lahaayeen waxaan weeyaan wax nebi sulayman uu ummadda ku haystay inay u bareeyeen cilmi ahaan iyo wixii la mida maya inay shirki ku dhacaanay doonayaan inay ilaahay ku kufriyaan bay doonayeen marka nafsa shay weeyaanoo hadda naf ahaanteeda waxaan ay u barayaan wax kale ma aha ilaa inay ilaahay ku kufriyaan mooye wax kale ma aha wamaa lishayaaiini shayaaiintu ma laha garad dan iyo helle kama laha fii tacliimihi beristiisa alinsaana ay barayaan asixra ila shirku bih inay ilahay ugu shirki falaan mooye wallahu subxaanah wa tacala aclam